faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax qodobada saakaa dhegaysan doontaana waxaa ku daroon maamulka galmudug oo shalayna gacanta kusoo dhigeen kooxo maleeshi ah oo dad shacabka ku dilay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ku qabatay kuna looga hadlayay daadajinta dowlada hoose ugaas xasan ugaas khaliif oo kasoo horjeestay dhismaha golaha deegaanka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hogaamiyaha xisbiga wadajir oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey xasuuqi ka dhacay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shir lagu hadlayay ammaanka maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay xalay degmada shibis ee gobolka banaadir ee muqdisho intaasaad maqasheen waxaa hayn qodobada ugu door korana warka subaxi saakay goor u diyaagaroba warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax isniina taarikhdan ay ku aastaysan tahay toddobiyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaasaan maqasheen waxaa hayn qodobada ugu doorka horan warka subaxi saakay iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen kooxo maleeshiya ah oo dad shacaba ku dilay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo saxaafadda kula hadlay xaafiiskiisa magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud ayaa ka hadlay falkii ka dhacay deegaano ka mida galmudug kuwaas waxyeele ay kasoo gaartay dad shacab ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa tacsi u diray ehlada dadkii lagu dilay deegaanada galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay laamaha ammaanka galmudug inay gacanta ay ku soo dhigeen dadka ka dambeeyey afartii qof ee lagu dilay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug waxa uu sheegay in lagu raajoogo isla dadkii ka dambeeyey falkii ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo lagu dilay dhowr iyo toban qof ee deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya
arrintaasi inay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan laba dhacdo oo dhacday oo midna ay ka dhacday dhul ka xiga bari magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug midna ay ka dhacday magaalada gaalkacyo labadaa dhacdaba waxay ahaayeen laba dhacdoo ku dhacday dad walaalo ah ee soomaali ah gobolkood arrin marka waxay ahayd laga xumaado arrin aan horay u dhici jirinoo aad iyo aad u liidata arrimahaas xanuun aan ka xanuunsanayno ayaan waxaan u qabannay war saxaafadeedkan arrinkaas runtii laba dhacdo oo kala horraysa bay ahayd dhacdadii hore waxaa ku dhintay afar dadkii ka mid ahayd xoogsadada ahay oo aan waxba galabsan oo ganac isaga jira shaqadoodii ku jira ayakoo meeshuu ay ka shaqaysanahayeen joogana lagu laayay dadna ayakoo midda ka dambe ayakana waxay dhacday fal ka dhacay magaalada gaalkacyo oo nin ka mid ahaa saraakiisha nabad sugidda lagu dilay markii sarkaalka la dilay kabacdina dadkii ehelada uu ahaa ay kaceen oo ay dad aan waxba galabsan ay ayakuna laayeen marka laba fal oo liidliidata bay ahaayeen waana sii kala xanuun badnaayeen runtii arrimahaasna waxaa la dhihi karaa waxa ka dambeeya oo dhibaatada hurinaya oo soomaali isku laynaya oo soomaali aan xushmaynaynin waxaan aad iyo aad la wadaagahayaa ee bulshada soomaaliyeed ee arrintaa ka xanuunsatay caawa oo taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha lixaad labada kun sagaal iyo tobanka waxaa gacanta lagu soo dhigay gacanku dhiiglayaalkii dilay afartii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ciidamada amniga ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo ay marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen wixii ay ka mutaystaan shareecada islaamka in la geeyo taasna waa rajaynaynaa biidni illaahi alkariim waxaa kaloo aad iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socdaa dhacdadii cuqaasha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlayay daadejinta dowladaha hoose hanad cabdi yuusuf kulankan oo ahaa kulan doodwadaag ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta lagu qabtay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose kulankan doodwadaaga ahaa ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada afmadow ururka bulshada rayidka odayaal dhaqameedka degmada iyo marti sharaf kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka jubbada hoose axmed maxamed taqal oo hadlay ayaa sheegay in ay ahmiyad u tahay kulanka doodwadaaga ah dhallinyarada ku dhaqan degmada afmadow iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada afmadow ismaayaa hore loogu daafuray ee deegaanada ka mid ah jubbalandna waa la geeyey runtii wax ay bulshada soo dhaweysay aadna loogu baahan yahay weeyaan laakiin waxa haddaadan fahamsaneen ma garan karaysid faa'iidada iyo khasaarada uu leeyahay waxaa ka horeeya in bulshada ay fahanto laga dhaadhiciyo ma garanaysaa ilaa iyo inte la eg aad fahmi kartaan dabcan waa nidaam cusub sistemka federaalka soomaaliya hadda ay qaadatay ayuu gondig u yahay waana wax insha allah hadda diyaargarowgiisii iyo bilaabkiisii bulshadii hadda loo bilaabo waxaan isleenahay mar haddii sistemka dawliga ah uu lagu jiro waxaa weeyaan uu qeybo badan yahay haddo mar bay imaanaysaa marka barnaamijkan golaha deegaanka ah wuxuu ahmiyad weyn u leeyahay weliba dhallinyarada waxaan umalayn dhallinyaradu da'da hadda dhallinyarada waxaa umalayna waxaan ku dilacsanay burbur iyo dagaalo sokeeye iyo dowlad la-aan iyo urur diimeed maanan arkin dowlad goboleedka jubbaland dowlad ka horeysay marka waan u baahannahay in aan fahanno qaybaha kala duwan ee sistemka dawliga inaan baranno gudoomiyaha degmada afmadow yuusuf xasan xuseen oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in kulankan doodwadaaga ah uu muhiim u yahay bulshada ku dhaqan degmada afmadow islamarkaana la doonayo inay bulshadu fahanto awdiinka odayaasha ururka hoyooyinka dhallinyarada iyo marti sharafkay nala joogtaba waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan meeshan isugu nimid waa shir wadatashiya aqoon kororsiya oo loogu talagalay dadweynaha reer afmadow shirkaasoo ku saabsan maamul daadejin maamul dejintaasi waxaan u malaynayaa dadka intiisa badan kuma baraarugsana waxay tahay laakiin waxaa loo qabtay shirkan in laysku baraarujiyo oo la fahmo maamul daadejinta waxay tahay haddaynan aqoonin waxaan u baahannahay aq- aqoon wacyigelin fara badan een, shirar badan oo lagu fahmi karo maxaa looga jeedaa maamul dejin agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland mudane aadan faarax gaarane oo munaasabadda daafuray ayaa dhankiisa bulshada ku dhaqan degmada afmadow ku booriyey inay ka faa'iidaystaan kulanka doodoodaagga ah taa oo la doonayo inay fahmaan sharciyadda dowladaha hoose runtii wasaaradda arrimaha gudaha waxay mas-uul ka tahay dhammaan dadka ku dhaqan dowlad goboleedka jubbaland inay n- wax walba ay ay ka taakuleeyaan ayadoo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda jubbaland hadday ahaan lahayd wasaaradaha iyo hadday ahaan lahayeen laamaha madaxa bannaan marka kulanka maanta aan meeshan ku qabanayno waxaa weeyaan inaan idin fahansiino ee, barnaamijyadan dowladaha hoose ee aan rabna inaan ka bilowno jubbaland een, qayb ka mide maamul daadejinta nidaamkan maamul daadejinta inaan idinka dhaadhicino wakti ma haysano oo hadda waktiga badi een, diyaar garow iyo waxaa naga qaaday iyo qodbadii hadda laakiin waxay ahayd hadda meel dhexina noo marayso insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysataan kulanka asaga oo wacyi- wacyigelinta nidaamka macnaha eh, dowlad daadejinta iyo gaarsiinta adeegyada bulshada Een, waxaan ogsoonnahay baahiyaha aad qabtaan oo dhan baahiyaha degmada afmadow iyo waxa ku xeeran oo dhan mas-uul ay ka tahay Ee, waxaan ogsoonnahay buug la yidhaahdo community action plan book oo baahiyaha degmada oo dhan ay ku wada qoran yihiin oo annaga aan haysanno wasaaradda oo mar walba oo hay-adaha ama magaranaysaa ku danasha communityga aan usoo bandhignaa jira Een, guddoomiyahana hadda wuu ii- wuu ii keenay waa ilaa iyo soddon iyo toddobo qodob wax in degmada laga caawiyo oo midda soddon iyo toddobaad ee ugu dambeysa ay tahay dhismaha xarunta caanaha lagu gado waxaana ugu horeysa dhismaha buundo xaafadda waamo soddon iyo toddobadaas een, codsi ee dowladda waa wax noo qoran Een, wixii kaloo lagu darahayana hadii jeer waan ku darsanaynaa Een, hadduu ilaah yidhaahdo haddaan faahfaahinta iyo nidaamkan garanaysaa dowladaha hoose iyo wixii uu ku saabsan yahay waxaad kaga bogan doontiin Een, tababarkaad oga bogan doontiin oo aan soo diyaarinay wasaaradda aan soo diyaarinay hadduu ilaah yidhaahdo ugaas xasan ugaas khaliif ayaa kasoo horjeestay dhismaha golaha deegaanka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed cali maxamed kulankan u dhexeeyey ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo ka mid a duubabka dhaqanka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayuu ugaaska uga hadlay adkeynta ammaanka gobolka hiiraan iyo mowqifkiisa ku aadan golaha deegaanka oo beledweyne dhowaan laga daafuray ugaas xasan ayaa shir jaraa'id uu saxaafadda u qabtay ugu horreyn kaga hadlay amniga gobolka hiiraan waxa uuna sheegay ugaaska in dadka reer hiiraan ay ku daaleen ka shaqaynta amniga hiiraan balse markii ugu horreysa ay sigteen dadka reer hiiraan
hiiraan wax badanaan waxaan idinkala hadlay nabadgelyada ha laga shaqeeyo waa dadaasheen laakiin waa markii u horreeya oon sigannay waa waxaan idiin sheegayaa ama aan idinla socodsiinayaa hiiraan nabadgelyo lagu tala galay weligiis ma yeelan nabadgelyadu waa labo mid lagu talagalay iyo mid ilaahiyo oo iska socoto annagu waxaan haysannay mid ilaahiyo oo iska socota laakiin mid lagu talagalay weligayna ma yeelan laakiin mar markaan waa sigan waxaan idiin sheega ama aan idinla socodsiinayaa nabadgelyo haddii la waayo dhibaato hartay ma jirto cid kasta oo mas-uula oo reer hiiraana waa inay ka shaqayso nabadgelyada dad beledkan joogo iyo dad ka baxsan ayaa waxay ka shaqaynayaan inay dhibaato ka abuuraan hiiraan war ninka beledkan joogo oo dhibaatada ka abuuraayo oo gurigiisii dhibgelinaayo muxuu rabaa waa ninaa wuxuu yidhi war hebelow kaalay isku reeraannahay waxaan tirinaynaa inta doqonoo ciddaynu ku jirto markaasuu yidhi waayahay markaasuu wuxuu yidhi adiga kowdhe markaasuu yidhi war aniga xaadii leedahay war horta waa kaa reeba kowdhe markaasuu yidhi kow hiiraan waxaa ku badan dad noocaas runtaan idiin sheegaa anigu wax aan qariya ma aqaan ugaas xasan ugaas khaliif ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dhismaha golaha deegaanka ee beledweyne dhowaan laga daafuray waxa uuna sheegay in dhismaha golaha deegaanka ay wanaagsan tahay balse waxaa ku hoos jira ayuu bulshada uga digay sida dhismaha golaha deegaanka iyo wixii la mid ah baryahan waxaan maqlay dowlado hoosaa la dhisa waayahay war dowlado hoose in la dhiso waa fiican tahay waa war qorxan maxaa ku hoos jiro war ninka beledkan degan ama ninka tuulooyinka ku wareegsan gobolkan haddii la yidhaahdo war meeqa tuula ay leeyahay hiiraan ma sheegi karo dadka tuulooyinka ku nool oo beledkan ku wareegsan ma imaan karaan beledkan haddii wax la dhisaa hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishukeer warsame ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey xasuuqa ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug siyaasi cabdiraxmaan cabdishukeer warsame oo ka hadlay xasuuqa xadarada ahaa ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu geystay saddex iyo toban ruux ee kasoo jeeda deegaanada maamulada hirshabeelle ee koonfur galbeed siyaasi cabdiraxmaan cabdishukeer warsame ayaa sheegay in wax lala yaaba ay tahay siyaasiyiinta ka hadashay xasuuqii gaalkacyo ee cambaariyey inay ka hadli waayeen xasuuqi ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed sanadkii hore siyaasi cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ayaa arrintaas wuxuu kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook isagoona ku xusay farqa u dhexeeya labada dhibaato ee ka dhacda baydhabo gaalkacyo wuxuuna qoraalkiis u dhignaa sidaatan haddii siyaasi uu rabaan shacabku rumaysto ama u aamino waxaa laga maarmaan ah in uu dareen iyo mowqifba uu siis kamida kaga jawaaba fal kasta oo guracan xildhibaano badan oo labada aqli oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsan siyaasiyiin kalena waxay cambaariyeen dadkii lagu laayay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waa tillaabo fiican laakiin waxaa la yaab leh marka laga reebo tiro yar oo farakuturis ah inta badan xildhibaanada siyaasiyiinta dhibkii gaalkacyo cambaariyey joogkama aysan oran labada aqalee baarlamaanka federaalka soomaaliya soomaalina aysan hadal qaadan xasuuqii sanadkii hore ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed oo ay geysteen ciidanka dowlada federaalka soomaaliya iyo ciidanka etoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika bisom balse in ka badan oo kale oo ay taageereen farqi u dhexeeya labada xasuuq weynankii baydhabo ka dhacay dowladda federaalka soomaaliya ka dambeysa oo lagu dhici waayey in la cambaariya laakiin xasuuqa ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ma jirin cid gooni ah oo cambaareysiiyey looga cabsada ama looga weji dadbo taas ayaana keentay in cid walba ay cambaareyso halkii xasuuqa baydhaban xildhibaano iyo siyaasiyiin taliya keliya ay ku dhiradeen cambaarayntiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya allah u naxariistee caadan cabdulla cismaan ayaa laga reebay soomaaliya dadkeena kala barta ayuu bartiisa facebook uu ku soo qoray siyaasi cabdiraxmaan cabdishukuur warsam oo ah hoggaamiya xisbiga wadajir ee ka mid ah xisbiyada ka jira soomaaliya shir looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir ayaa xal lagu qabtay degmada shibis ee gobolka banaadir ee muqdisho waxaa xalay xarunta maamulka degmada shibis ee gobolka banaadir lagu qabtay shir ammaanka gobolka banaadir looga hadlayey shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yurusow islamarkaasna waxaa kasoo qaybgalay taliyaha ciidanka booliiska saryeegaas bashiir cabdi maxamed amiirgo saraakiil ka tirsan ilaamaha ammaanka gudoomiye ku-xigeenka ammaanka siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax iyo maamulka degmada shibis ee gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho shirkaasi markuu soo gabagabo kadib hadal kooban oo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo bartiisa facebook kusoo qoray wuxuu ku sheegay shirka amniga caasimadda waxaan caaw ku qabsanay xarunta degmada shibis iyadoo warbixin looga dhageystay guddiga kormeerka iyo qiimeynta oo maalin walba soo kormeera degmooyinka waxaa laisla gartay dardargelinta fulinta qorshaha ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho shirkan ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta ammaanka caasimada muqdisho iyo sida laiskaga kaashan karaa laamaha ammaanka iyo degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho guud ahaantaasi kudhayan warka subaxu soo saare cumar axmed ibraahim saxiife anigoo xasan ila socodsiinayay intaana warkan warkaxay dib kulmi doona subax wanaagsan